culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda soomaaliya ayay tilmaantay inuu saameynayo ciidamada qalabka sidaa gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo hay-ado kale oo maaliyadeed wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo golaha shacabka ee baarlamaanka warbixin ka siinayey heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jartay oo gaaraysa hal dhibic shan bilyan oo dollar sanadkii ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysya asaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ina faraya haddii culaysya mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaanta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini-aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal dhibic shan bilyan bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysa
wasiir biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jartay ay saameyn ku yeelan doonto koboca dhaqaalaha dalka shaqo abuurka cashuuraha ay qaado dowladda iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaargaroobo sidii laisugu tashan lahaa
dhaqaalahaasi koboca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa shaqo abuurkuu saameyn ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaargaroobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysanno ugu tashan lahayn laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento waxaa loo baahan yahay markaas oo golahan iyo ummadda soomaaliyeed baan rabaa inaan ku dardaaro isku tashigaasi waxa uu ina faraya waxa aynu haysanno ku tashanno dowladduna waxaan dee dakhliyadaad soo gelaya ee aad halkan ku jaangoysa aan ahayn oo ay isku hallayn kartaa ma jiro guud ahaanna maraykanka keliya maaha cashuur maxaan ku lahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay marka inaynu ka wada shaqayno sidii cashuurahaas loo dardargelin lahaa
haddaba culaysidan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta ka soo wajahay dowladda soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada saameyn inteeleg ayse ku yeelan karaan ayaa weydiiyey axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada london
runtii wuxuu uga dhigan yahay guud ahaan ciidamada gaar ahaan guutada danab ay tababari jireen ciidamada maraykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada la dagaalanka boosishanada ama meelaha adag oo runtii al-shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah wuxuu uga dhigan yahay in ay saameyn ku yeelan karto dhaqdhaqaaqoodii inay saameyn ku yeelan karto tababaradoodii inay saameyn ku yeelan karto in ciidamo cusub oo ay ku soo biiraan taasoo fursad sii karta haddii aan laga horteginin ama aan la helinin kaalinta maraykanka waddamo kale oo buuxiya runtii waxaa is leeyahay waa waa waa caqabad soo korortay dowladda soomaaliyeed ayaana looga fadhiyaa runtii inay u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray ciidamada federaalka soomaaliya gaar ahaan guutada danab
waa gartay marka axmedow dabcan hadda kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay arrimahaasna culeys ay keeneen ayay sheegtay dowladda soomaaliya marka maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado si ay u daboosho kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada dabcan lagu qarash garayn jiray way caddahay waxaa la gudan dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso kaalmo dalalka kale sida saaxiibada caalamiga turki u a e e u oo dhammaantood runtii soomaaliya siyaasaddeedana saamayn ku leh dowladda federaalka soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa kaalinta maraykanka waddan kale oo buuxiya ama dowladda federaalka oo ay heshaa hab kastaba ha noqotee in dhaqaalahooda iyo tababarkooda iyo qalabayntooda maadaama in lasii wado maadaama cunaqabataynta hubkana la qaaday dhaqaalihiina laga qaaday deencafintii soomaaliya soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka soomaaliyeedba mushaaroodkooda iyo tayadooda iyo tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad al-shabaab inay deegaanadii laga qabsado dib ugu soo noqdaan kaalmooyinka dhaqaale ee dowladda soomaaliya ay sheegtay inay istaageen kuwaas oo saameynta ugu badan ku yeelanaya ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab ayaa kusoo beegmayaa xilli dowladda soomaaliya ay dagaalo kula jirto kooxda al-shabaab